sagaal gabdhood oo dhallinyaro ah oo si weyn looga yaqaana baraha bulshada gaar ahaana mareegta tigtog ayaa maanta mar kale kasoo hor muuqday maxkamadda gobolka banaadir iyadoo maanta maxkamadda u fadhiisatay dhegaysiga eedda loo hisa dhallinyaradan xafiiska hareenta soomaaliya ayaa ku soo eeday dhallinyarada sida weyn caanka u ahaa baraha bulshada gaar ahaana tigtog inay ku kaceen kicin dadweyne hurinta dagaalo sukeeye falal anshaxuma iyo eeda kale maxkamadda ayaana maanta mar kale u fadhiisatay eedda loo hisa dhallinyaradan maxkamadda gobolka banaadir oo maanta u fadhiisatay eedda loo heysa dhallinyaradan ayaa ugu dambeyntii go-aan maxkamad ka soo saartay waxaana toddoba ka mid a gabdhahan lagu xukumay lix bilooda xabsi ah halka laba ka mid a lagu waayay eedda lagu soo eedeeyey maxkamadduna dib ugu odayso xorriyadooda xafiiska hareenta soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ku mashquulsanaa eedda dhallinyaradan waxaana dhallinyaradan markii lasoo qabta loo gudbiyey xabsiga dhexe ee xamar ugu dambeynsa maanta maxkamadda gobolka banaadir ayay ka soo saartay go-aan ciidanka booliska soomaaliyeed gaar ahaana qeybta guuda booliska gobolka banaadir ayaa hore usoo qabqabta dhallinyaradan waxaana xilligaasi booliisku ay sheegeen inay ka hortegayeen falal kicin ah oo si weyn kaga socday baraha bulshada ayna ku mashquulsanaayeen dhallinyaradan waxaana la sheegay meelaha qaar dhallinyarada in lasoo qabtay iyagoo si safka safah isku hor fadhiyay qayb ka mid a degmooyinka gobolka banaadir xilligaasoo si weyn ay magaalada muqdisho dareen kaga abuurtay doodaha adag ay isku dhaafsanayeen baraha bulshada cabdulqaadir okey qubanaha v o a muqdisho